فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka hor jeediya golaha baarlamaanka waddankaasi oo si rasmi a u sheegay in ay weli ku taagan yihiin heshiiskii ay la galeen muuse biixi aadna u bahdilay dowladda federaalka nuxurka khudbadda abiye axmed iyo waraysi falanqaynaya hadalkiisa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena muddada barnaamijku uu socdo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xaflad qalanjabin ah oo loo qabtay ardayda dhigata faraca mu'asasada alxikmah ee tayeglow khudbadihii xafladdaasi laga jeediyey ayaad dhegaysan doontaan dhuuxa sidoo kale waxaan idinkugu haynaa howlgalladii xarakatu shabaal mujaahidiin ee toddobaadkan wararkii ugu dambeeya caalamka xubinta caafimaadkana kama marna waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa sagaal iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna afarta bisha toddobaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga inta aanan gudaha u gelin barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan qadar ogeysiis muhiim ah waxaana inuu sida waryaheena cabdisamed cabdulaahi cabdisamed maxaa cusub maxamed daahir waad mahadsan tahay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay habeen dambe dhegaystayaasheeda u soo gudbinaysaa barnaamij lagu gorofaynayo laguna faahfaahinayo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo la dhihi karo waa dhammaadkiisa saacado ayaaba ka haray barnaamijka oo ay ka qaybgelayaan suxufiyiinta alfurqaan ayaa soo geli doona sagaalka fiidnimo insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markanna ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeya arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay moxamed daahir guddoomiyaha magaalada liverbool ee dalka ingiriiska ayaa qaatay diinta islaamka isagoo ku dhawaaqay shahaadateynka guddoomiyaha ayaa markii uu diinta islaamka soo gelayey waxa uu la joogay dad muslimiin ah isagaoo ka soo muuqday muuqaal laga soo duubay reer galbeedka ayaa islaamkii in muddo ah la dagaalamayeen waxa uu ugu galay guryahooda iyo xafiisyadooda waxaana tan inay dhici doonto horay u sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam markanna dalka itoobiya dowladda xabashida ayaa mar kale sheegtay inaysan ka tanaasuli doonin heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda itoobiya oo maanta ka hor hadlayay waxay ugu yeeraan baarlamaanka ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay helaan bad sida uu hadalkiisa u dhigay waxa uuna intaasi ku daray inay dhaqangelinayaan heshiiskii ay la galeen muuse biixi isaga oo dowladda federaalka ugu baaqay inaysan safaro madhaleys ah lacag badan isaga bixin ee ay ayaga dhankooda hal mar u soo duusho abiy axmed ayaa yidhi dowladda soomaaliya haddii ay walaac naga qabto waxaa ku filnaa hal duulimaad iyo hal kulan laakiin waxa ay dooratay in ay meelo badan naga dacwayso waxaan kula talinayaa lacagta ku baxaysa warwareegga badan waxaa ka fiican hal dugsi oo aad muqdisho kaga dhistaan sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha itoobiya ra-iisul wasaaraha itoobiya oo hadalkiisa wata ayaa sheegay in sababta heshiiska ay somalilan ula galeen ay tahay in maamulka fadhigiisu yahay hargeysa uu noqday cidda keliya ee codsiga itoobiya ka soo jawaabtay mar kale isagaoo la hadlaya xasan sheekh iyo nidaamkiisa waxa uu yidhi dowladda soomaaliya waxay tamar badan ku bixisay joojinta isfahamka somalilan iyo itoobiya balse laga maarmi waayey in madaxda itoobiya ay wadahadal la yeeshaan waxa uu sheegay in go-aanka ay ku gaareen helitaanka bad ay ayagu leeyihiin uu yahay go-aan masiiri ah waxaa xusid mudan in damaca xabashida etoobiya uusan wax iska bedelin tan iyo intii ay bilaabatay mucaaradada dowladda federaalka balse cidda keliya ee isbedbedelkooda laga yaabay ay ahaayeen xasan sheekh iyo inta uu hogaamiyo waxayna dowladda federaalku maalinba maalinta ka dambaysa soo xirinaysay shaar cusub si ay u meel mariso habka ay doonayso inay badda soomaaliya etoobiya ugu saxiixdo dhinaca kale dowladda ruushka ayaa diiday codsi uga yimid turkiga oo ah in wadahadal laga dhex bilaabo ayaga iyo ukrain madaxweynaha dowladda ruushka putin ayaa ku gacan sayray soo jeedin uga timid madaxweynaha turkiga ee erdogan oo dalbaday inuu wadahadashiyo ruushka iyo ukrain lana soo afjaro colaadda ka dhex aloolsan maalintii shalay ayay kulan gaar ah yeesheen madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo dhiggiisa turkiga rajab erdogan kadib markii ay isku arkeen shirmadaxeedka ururka iskaashiga shangahay ee ka socda kasakhstan madaxweynaha ruushka af hayeenkiisa ayaa warbaahinta u sheegay inaysan macquul ahayn in turkigu dhexdhexaadiyo ruushka iyo ukrain ayadoo aan laga helin faahfaahin dhammaystiran arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay uu madaxweynaha ruushka kulan la qaatay hogaamiyaha dalka qatar tamiim bin xamed athani ayagoo ka wada hadlay xiriirkooda iyo iskaashiga ka dhexeeya qatar ayaa ka shaqaynaysa sidii ay ruushka iyo ukrain ugu kala wareejin lahayd maxaabiista dagaalka oo ay ku jiraan haween iyo carruur ay kala haystaan labada dowladood wararkii caalamkuna waa naga intaa waad mahadsan tahay mahad sida aad ku dhegaysateen wararka caalamka ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa maanta hortegay golaha baarlamaanka ee dalkiisa haddaba waxaa idinku soo maqan waraysi ku saabsan khudbadda ra-iisul wasaaraha abiy axmed iyo waxa ay daarneed waxaana waraysigan aynu la yeelanay aqoon-yahanka xasan nuur oo la socda arrimaha soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed daahir aada iyo aad baan adiga iyo bahda idaacadda islaamiga alfurqaan baan uga mahad celinayaa fursaddan qaaliga ah ee ay na siisay ee aanu ku lafagurayno islamarkaasina su-aalaana laga weydiiyo aanu uga jawaabayno waxaan idin leeyahay dadaalka halka kasii wada aada islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba aad ugu jirtaan ee had iyo gooraalaba aad ugu foogantihiin sidii aad warar xaqiiqa ah oo anfacaya aada ugu soo gudbin lahaydeen haddii aanu soo gundadego su-aashaadii ahayd khudbaddaasi uu jeediyey maanta ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed maxaa ay ku saabsanayd ama maxaa ay daarnaydee khudbadda ra-iisul wasaaruhu ka hadlayay waxa uu jeedinaya horta baarlamaanka dalkaasi etoobiya waana khudbaddii sanadka ee uu ka horjeedin jiray baarlamaanka waxaanay ku weydiinayeen xildhibaanada dowladdaasi etoobiya su-aalo ay qabaan oo la xidhiidha etoobiya iyo caalamkaba wixii ay wax ka weydiiyaan iyo isaguna uu ka jawaabayey waxaanay ahayd khudbad marka laysku geeyo ilaa afar saacadood oo xidhiidha intii uu hadalka jeedinayey iyo intii su-aalaha ka jawaabayeyba ahayd
waa tahay xasan maxaa xilligan kusoo beegay khudbadda ra-iisul wasaaraha abiye axmed xilli la leeyahay waxaa aada u soo dhowaaday in is-afgaradka heshiis loo bedelo oo la dhaqangeliyo maxamed daahiro walaalo waxaa ku soo beegay xilligan waxa ay dadka etoobiya horta waxaa jirayeen kacdoono qowmiyadaha qaarkood ay kaga soo horjeedaan xukunkan uu hayo abiy axmed oo ka socda ama ah ku abtirsadaba qowmiyadan oromiya oo in badan laga ilaalin jiray in ay hanaadaan ama ay hogaanka ay u qabtaan etoobiya inteeda kale waxaana ku kacsan labada qowmiyadood ee kale ee tigreega iyo amaxaarada marka cadaadisyo badan oo jiray iyo xog waran badan oo dadka etoobiya ay u dhegtaagayeen ayuu ooda uu ka qaaday islamarkaasina warbixintaasi uu ku siiyey xildhibaanada matalaya shacabkaasi etoobiya markuu u waramay ee uu xog waramay ka gadaal ayay su-aal ay ku boobeen su-aalina mid mid ayuu uga jawaabay oo etoobiya su-aalo gudaheeda khuseeya iyo qaar kale oo ka baxsan oo wadamada ay xidhiidhka ay la leedahay ku saabsan intaba abiy axmed aad buu u bahdilay dowladda federaalka muxuu ka sheegay maxamed daahirow ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxa uu bahdil xoogan uu kala duldhacay dowladda maqaarsaarka ee uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ee namber afar aan amnigeeda aan sugi karin ayuu si aad iyo aada u tiiqtiiqsi uu ku jira uu ula hadlay maanta waxa uu sheegay oo uu si saraaxana uu sheegay in safaradii faraha badnaa ee dowladda federaalka etoobiya soomaaliya hogaamiye xasan sheekh maxamuud ay ku gaalabixinayeen caalamka badidiisa sida wadamada africa wadamada yurub iyo wadamadaasi asia qeyb ka mid a ayaa uu sheegay in safarada lacagtii iyo dhaqaalihii badnaa ee ay ku bixiyeen inay uga habboonayd in dugsi ay ku furaan ay ugu furaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho ay u roonaan lahayd amaba hal wado oo la maro hal kilomitira inay u dhisaan ay ahayd balse etoobiya dacwadaha faraha badan leh ay yacnii ay ka gudbiyeen isagoo saa u jeeda inaanay waxba aanay ka dhimin fadeexadda iyo waxaana dee ay raacday xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisa oo waxaynu ognahay in xasan sheekh maxamuud uu safaro badan uu ku kala bixiyey oo ay ka mid ahayd kenya ay ka mid ahayd oo ay ka mid ahayd masar ay ka mid ahayd jabuuti ay ka mid ahayd eritrea ay ka mid ahayd tanzania ay ka mid ahayd qatar ay ka mid ahayd norway oo uu iyadana tegey ay ka mid ahayd intaasiba waxa ay noqotay inuu weji gabax uu kala soo noqdo wixii uu ku doodayey iyo wixii uu la cararayeyna ay noqotay hal bacaad lagu lisay oo sidaynu ogsooneyn xasan sheekh maxamuud bilowgii waxa uu lahaa etoobiya wax wadahadale la geli mayna inta ay ku dhegan tahay in ay maamulka somalilan ay la saxeixato ee halkaa ay ku maman tahay ilaa ay ka noqonayso wax heshiiin wadahadala la furi mayno taas waxay noqotay hal bacaad lagu lisay qof dhegaloo kale in lala hadlayo kale ayay noqotay waxa ay noqotay in uu haddana uu iminka aynu arkaynay maalinkii dhoweyd wixii lagu magacaabayay xorriyadda toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya kowdii juulay uu ka hadlayay dee dhul soomaaliyeed oo xoroobay ma naqaana weli dee gumaysti waa kaa jooga ee weli yacnii xukunka u hayee iyagu ay dee bulshada soomaaliinta maangaabka u taqaano maalmihii xorriyadda laakiinse ay tahay maalmihii gumaysigalka ay tahay yacnihii markaynu si caadi oo caqli saliima aynu ku eegayno ayaa wuxuu sheegay isagoo ka hadlaya xiliyadaasi in aan wadahadal aanu la furayno dowladda etoobiya wax allaala iyo wax magaranaysaa uu ku xidhayona aanay jirin warar hoose oo ka agdhow dalka etoobiyana waxa ay sheegayeenba in uu xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre oo ra-iisul wasaare ay usoo bandhigeen dowladda etoobiya iyagoo dalab ugu dhiibay sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ah isaguna bahdilaha koowaad ee ummadda soomaaliyeed dhowr iyo labaatan sanana magarasa gardaamada ku hayay iminkana uu xasan sheekh maxamuud uu la socdo in uu war ay iskula tegeen uu leeyahay xasan sheekh maxamuud waxaanu dowladda etoobiya aanu siinayna hadday ka noqotay heshiiskaasi ay la gasho maamulka somalilan ee muusebixu hogaamiyo laba dekedood oo kale oo siay wararku sheegayaan ah dekeda hobyo iyo dekeda kale ee barawe markaa waynu arkaynaa walaala inaanay ahayn dowladdan wax isku magacowday dowladda soomaaliyeed ee federaali mid difaacaysa dalka iyo dadka ummadda soomaaliyeed balse ay tahay dilaal dilaal u dhuuntay dee dadka qofka maangaabka u dhuuntay laakiin dadku dee in badan oo ka mid a xaqiiqadii ay hor timid oo maalinba maalinta ka dambeysa ay usoo daahirayso taasina waxay ahayd bahdilkii uu kula kacay ra-iisul wasaaraha etoobiya etoobiya dee waxa weeye boqol iyo labaatan milyan waxa uu yidhi markii wadamo badani ay usoo jeediyeen abiy axmed inuu ka noqdo ama uu ka saaro waxaan lagu magacaabay aqoonsiga uu siinaya maamulka somalilan inuu sheegay oo uu si saraaxana u sheegay uu yidhi boqol iyo labaatan milyan oo etoobiyaana ayaan warka aan u sheegun kaga farxiyey in ay bad ay heli doonaan ha ku helaan ama si nabadgelyo ah ama si xoogaba ha ku helaane markaa quluubtoodii aan hantay mar labaad jebin maaya buu yidhi gabagabadii xasan een dowladda federaalka ee fadhigeedu uu yahay muqdisho ma ka maarantaa etoobiya iyadoo aan ognahay in etoobiyaanku ay haystaan magaalooyin dhowr ah maxamed daahiro walaalo waa su-aal aad iyo aada u muhiima qoladan xamar fadhida marnaba ma awoodaan in ay ka maarmaan shisheeyaha siiba inay ka maarmaan dowladda gumaysiga etoobiya waayo gobollo badan oo ka mid a dhulka ciidda soomaaliyeed waxaa jooga qolooyin etoobiyaana etoobiyaankaas oo meelo badan oo dalkeenna ka mid a sidoo gobolka hiiraan oo kale ayay ka mid yihiin dee haysta oo dee amarkooda uu ka socdo wixii uu xasan isqaadqaadayey ee uu lahaa magaranaysa etoobiya anu xidhiirkaan u jaraynaayo safiirka etoobiya baxayo ki ayagii baanu u yeedhanno wadatashi aan ugu yeedhanayo waxaasoo dhami waxay ahaayeen wax yacnihii dhaan dabangaala ah oonay xaqiiq iyo run aanay ahayn dalkan etoobiya in badan oo ka mida xoog bay ku haysataa in badan oo ka midana wuxuu sheegayba abiy axmed in aanay amniga soomaaliyaba iyagu uu ku xidhanyo iyagu ay gacanta ay ku hayaan marka dowladan xasan sheekh maxamuud ee villa soomaaliya fadhida xamal hal kilomitr oo ka mida aan maanta aan ku dhex luweyn karin ama aan si nabadgelya aan u mari karin waxa weeye kama maaranto shisheeyaha kamana maaranta etoobiya oo waxa weeye waa midi iyo daabkeed weeye oo shisheeye ayay ku daaban yihiin waxaanaynu arkaynaa in shisheeyihii maanta in badan oo kamid uu ka huleelayo uu ka baxayo ciidda soomaaliyeed sida wilaayooyin badan uu ka baxay meelo badan oo mujaahidiintu imanka dib ay u qabsadeen waxyaabahaasoo dhami waxay ku cadaynayaan in aanay dowladan xasan sheekh maxamuud oo hogaamiya aanay marnaba amniga dalka iyo dadka aanay hanan karin islamarkaasina aanay awood aanay u lahayn shisheeyo hadduu ka baxana saacado wax ka yar ay la wareegayaan mujaahidiintu waanay socotaa waa tii afghanistaan oo kale qof kastoo caqli leh oo wax akhriyaana way u muuqataa inuu nasriga uu soo dhowaaday waxaynu leenahay markaa etoobiya damaceedaasi waxaa beenayn kara oo keliya raggaasi mujaahidiinta ee xarakatu shabaab mujaahidiin waxa kale ee kasoo hadhay waa maxay waxa weeye waa awrkacsi uun iyo waxa weeye meel kasii daran in laga doono waxa weeye etoobiya ha dheeraata ama ha gaabato nimanka keliya ee damaceedaasi dib loo qoran karaya waa nimankaasi xarakada ah nimankaasi garabkooda hala buuxiyo oo ha lala shaqeeya ayaan odhan lahaa wixii intaa kasoo hadhayna waxa weeye waa dad aan damacaasi etoobiya ay wadato yacnii dee la dhinaca ayay noqonayaan wixii intaa kasoo hadhay qofkii meel kale ka doona mudaaharaad yaroo la sameeya iyo bare bulsho yaryaroo wax lagu qoraa way fiicantah in baraha bulshada dee la tuso cadhada etoobiya dee loo qabo laakiin maaha dee mid inaga celinaysa ee waxaa loo baahanyay si dhaba in looga hortago sidii awowyaashan iyo aabayaasheenba ay etoobiya ay dabada dhulka ay ugu dhufteen in loogu dhufto oo magaranaysaye layska dhiciyo ayaa muhima oo aan ku talinayaa oan usoo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay adiguna walaal aad ayuu umahadsanya kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan xasan nuur oo u waramayay warbaahinta alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي markaana ku soo dhowaada xalqada siddeetan iyo afaraad ee xubinta caafimaadka waxaa aalaaba xubintan soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor faahfaahin guud naga sii cudurka loo yaqaano kansarka maxay yihiin astaamaha cudurkan oo lagu gartaa sharaxaad guud naga sii بسم الله الرحمن الرحيم كانسرك A large family of diseases that involves abnormal all growth, abnormal cell growth, which invades other parts of the body. macnada waxa waaye waa carqalad ku imaado horta cuduraan cudurro badan waaye waa qoys dhan oo waxa waaye cudurro ah oo lagu takhasuso oo dhakhaatiirteeda iyo daaweynteeda lagu takhasusо waaye iyo baaritaankeedaba kuwaasoo ku lug leh inay khalkhal ku ridaan ama ay kheyr caadi ka dhigaan koritaanka seelka seelka marka la leeyahay waa wax qofka uu ka bilowmay waa wax qofka matalaya seelka iyo waxaa ku dhacaya qaabka u koraya qaldamaysa taasoo keenayso inay saameyso jirka kaleeto ilaan o dhan wada seel baa nahay calaamadaha lagu garanaya marka marka the initial sign and symptoms beginnings no symptoms marka u horeyso qofka la dhahaya kansar uu ku dhacay wax calaamada ma laha until there is a mouth grows ilaa la soo arko wax un kuusan oo soo baxay ama la taaban karo ama indhaha lagu arki karo sign and symptoms calaamadaha qofkan lagu arkaya marka depend on which type of cancer and location waxay ku xiran yihiin kansarka noocuu yahay maadaama uu yahay bahweyn iyo meesha uu ku dhacay iyo calaamadooda mar walba u egyihiin cudurrada marka meelahay ku dhacaa ma soo koobi karan laakiin meela waxaan sheegaynaa jirka ooga dhaco iyo calaamadaha ku imaan karo tusaalaan brain maskaxda oo kaleeto wuxuu ku keenaa madax xanuun qalal iyo wareer sambabadoo kama ku dhaco kaleeto waxaa lagu arkaa qufac xaaka dhiig neefta qofka ku dhegto qanjiraha hadduu ku dhaco kale waxaa lagu arkaa qanjiro barar hadduu ku dhaco horaadyadoo kale waxaa lagu arkaa barar oo xilliga taabashada ah iyo ibta oo gadaal ugu quusta ama gasha gudaha gasha hadduu ku dhaco hunguri hungurigan loo yaqaana sofagaska waxaa lagu arkaa laba calaamadoo caan ah oo ah disfagia oo dinofagia oo ah laqitaanka cuntada kugu adkaata iyo xanuun adreenta markaa laqaysid haddii qofka uu uga dhaco mindhicirahoo kaleetona waxaa lagu arkaa saxaro oo dhiig ku jiro iyo dhiig la-aan marka calaamadahaas ugu caansan marka ma aha qofka hadduu isku arko calaamadaha inuu kansar qabo calaamadan haddaad isku aragtid macnaheedu ma inaad kansar qabtid waxaad u baahan taha baaritaan dheeraad ah ee waxyaalaha sababo cudurkan kansarka la yirahdo boqolkiiba sagaashan ilaa sagaashan iyo shan waa environmental factors environmental factors markaan ku leeyahay macnaheedu waa waxyaalaha adiga kugu wareegsan adiga beyadda kugu wareegsan waxaad la dhaqantid saad u dhaqantid ay ku xiranta macnaha boqolkiiba shanna waa genetic factors oo aabihii hooyaad ka keenta awowayaal abtiyaal adeerayaal dhaxal waay environmental factors marka waxaa kamid ah pollutionis wasaqowga hawada iyo ciidda iyo biyahaba tobacco smoking a keento sigaarka iyo tubaakada cayilka oo kaleeto wuu keenaa boqolkiiba soddon iyo shan ala sheegaa infection wuu keenaa radiation la isticmaalo raajooyinka maqaarkood haddii si xaddaaf loo isticmaalo wuu ku keenaa stress wuu keenaa food specially can preserve foods cuntooyinkan gasacaysan oo lagu soo darin sumada sunta looga hortaga inay cuntaas hallowdo waa ayagana way keentaa lower fiberdate cuntooyinka xoobka leh xoob la-aanta xoobka ku yaryahay ayadana way keentaa meeshan waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo wuxuu leeyahay kansarka wuxuu leeyahay xaalado maraaxil buu leeyahay stages uu leeyahay stages marka waxaa kamid ah waxyaala loo yaqaano metastasis marka inaan fahna rabnaa stages wuxuu maraya kansarka marka hore wuxuu ka bilowda waxa loo yaqaano insutu oo ah meesha uu ku dhacay waaye waxaa ku xigta the whole organ xibintii oo dhan inuu ku faafo waxaa ku xigta inuu the neighbor organ xibnaha dariska la-ah inuu ku faafo tusaale ahaan beerkuu ku dhacay calooshu haddana kusoo faafay distance organs haddana oo ah ovary oo kale ama waxaansiduhu ku dhacay sanbabkuu gaaray marka hadda marka waxay ku xiran tahay xaaladaas buu qofka la imaanaya isbitaalka xaaladda ugu fiican marka oo wax laga qaban karo oo qofkan u fiican haddii xibinta laga bixinayo iyo haddii la daaweynayaba waa maraaxiisha loo yaqaana insutu oo meesha uu ku dhacay ah cudurkani marka la rabo in la baaro waa tissue diagnosis from biopsy macnaha nudayaasha in la qaado hilib laga jaro kadibna ayaga la fiirsho maadaama sel growth abnormality ay tahay halkaasa laga ogaanaya waxyaalaha saacidi kara marka ama gayd ama hagi kara irshaadaadka waxaa kamid ah c t scan in la isticmaalo m r i in la isticmaalo ultrason endoscopy waxyaalaha looga hortegi karo waxaa kamid ah boqolkiiba sagaashan maadaama uu yahay environmental oo ah bay-adda iyo dhaqankaaga ay tahay waa laga hortegi karaa marka kow waxaa looga hortegi karaa in la joojiyo sigaarka la cabaayo iyo tubaakada noocyadooda kala duwan miisaanka in la dhimo cuntada xoob kale in la cuno almiita in la sameeyo cudurada galmada lagu kala qaado in laiska daaweeyo biyaha wasaqaysan iyo hawada wasaqaysan in laga fogaado cuntada gasacaysan ee suntan ay ku jirto looga ilaalinayo waqtiga ama wax expire la leeyahay oo kale in laska ilaasho cudurkan see loo daaweeya marka daawadiisu primary ahaan markaan ka hadlaa inta ugu muhiimsan waxa waaye surgery waa oo qaritaan ah chemotherapy oo daawo la isticmaalo lagu talaga kansarka radiotherapy oo ah in la isticmaalo seelasha la gubo iyo hormonal therapy in daawoyin hormoonka ah la saxo ama daawoyin lagu saxo iyo palliative care oo ah markuu cudurkan uu noqdo distance qofka uu ku wada faafay dhiiggiisa inuu qofka daryeelkiisa dee xaafadda iska joogo adkaarta akhristo calaamadaha uu keenay laga daaweeyo marka ilaahi subxaana watacaala ha caafiyo ummaddana ha ka ilaasho annagana ajr alla naga siiya asalaamu calaykum وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa markan waxaa idinku soo maqan howlgalladii xarakada shababan mujaahadiin ay fulisay toddobaadkan sii dhammaanaya aalaaba habeen kasta oo jimco ah waxaa howlgalladaasi noo soo ururiya oo warqabadka alfurqaan kuwii ku soo dhacay halkan ka soo jeediya waryaheena muxsin xasan mahadsanid maxamed daahir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan toddobaad walba gunaanadkiisa idinkugu soo gudbinno dhacdooyinkii waaweynaa ee toddobaadkaasi uu martigeliyey xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ee isbuucan waxaan ku faaqidi doonnaa dhacdooyinkii dhacay laga soo bilaabo maalintii sabtida taariikhdan ay ku asteesneed labaataniyo sagaalka bishiina dhaaftay ee juun ilaa laga soo gaaro maanta oo khamiis ahayd taariikhdan ay marayso afarta bisha julaay ee sanadka labada kun labaatan iyo afarta aynu ku horeyno maalintii sabtida ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii sabtida howlgal ka fuliyey gobolka baay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa habeenkii ay sabtida soo galeysay ee toddobaadkan howlgal qarax ah ka fuliyey guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay xasan eelaay oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka khasaare burbur ah ayaa gaaray guriga ay mujaahidiintu beegsadeen ee uu deganaa wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii axadda fuliyey howlgalle kala duwan oo tiro badan aynu ku horeyno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay axadda soo galaysay dagaalo culus ku qaaday xeryaha ciidamada shisheeye ee afrikaanta ah ee kaga sugan yihiin degmada buulamareer iyo deegaanka buura calow ee hoostaga degmada baraawe gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii axadda weerar kamiin ah u dhigay ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay deegaanka gacal ugaas ee duleedka degmada ruunirgood weerarka kamiinka ah ee maalintii axadda ay ciidamada mujaahidiinta u dhigeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee ku socdaalayay duleedka degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale sidoo kale waxay mujaahidiinta howlgalkan kusoo furteen hal qori oo nooca b k m ah afar qori oo a k ah iyo hal qori oo ah nooca loo yaqaano faalka maxamed daahir howlgalladii maalintii axadda ee toddobaadkan ay martigelisay waxaa ka mid ah camaliyad istishaadi ah oo galabtii axadda ka dhacday magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan taasi oo lagu beegsaday xero ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka camaliyadan ayaa geysatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidankii lala eegtay war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daaran camaliyadan ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta camaliyad istishaadi ah la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamada murtadiinta ah ee lagu soo dhaqan xumeeyey waddanka eritereya kuwaasi oo badankood ku hoobtay howlgallada mujaahidiinta ee labaatan iyo afartii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay wilaayaadka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xerada ku sugnaa xubno ka mid ah ciidamada ridada jabuuti ee hiilgaalo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlayay camaliyadda istishaadiga ah ee ka dhacday magaalada beledweyne ayaa lagu yidhi camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loogu talagalay u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ah xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore ee saldhigga waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac xoogan oo cadowga lagu gaarsiiyey camaliyadda tirada ayaa gaartay labaatan iyo sagaal murtad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay camaliyadda istishaadiga ah waxaa kale oo jira burbur soo gaaray saldhigga ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi u yaalay ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo saartay camaliyadaasi istishaadiga ahayd isla maalintii axadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ka fuliyey gobolka banaadir howlgal qarax ah ayay mujaahidiinta maalintii axadda ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxa ayna la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa militariga qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan dowladda federaalk oo uu ku jiray sargaal laba xidigla ah oo lagu magacaabo abshir shaafici aynu u imaanno maalintii isniinta iyo howlgalladii dhacay gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay isniinta soo galaysay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo gobolka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay isniinta soo galaysay dagaal culus ku qaaday xerada askarta shisheeye ee degmada janaale aynu imaanno maalintii talaadada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay talaadada soo galaysay qarax ku weeraray guriga uu magaalada baydhaba ka degan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo saalax shariif waxaa burbur xoogan uu soo gaaray guriga qarax lala beegsaday maalintii talaadada gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay talaadada soo galaysay dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka shisheeye ee afrikaanta ah iyo saldhigga ciidanka dowladda federaalk ee degmada qoryooley aynu u imaano gobolka banaadir maalintii talaadada gobolka banaadir ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho waxaayna la beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militaro waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa shan askari isla gobolka banaadir maalintii talaadada ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militaro ee isgooska dayax ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaasi ku sugnaa gobolka baay maalintii talaadada ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ku qaadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee degmada waajid kuwaasi oo ilaalo ka hayay diyaarad ay leedahay dowladda federaalk oo ku degaysay garoonkaas aynu u imaanno maalintii arbacada iyo howlgalladii dhacay gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta ayaa habeenkii ay arbacada soo galaysay qarax ku weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo ku yaalay degmada diinsoor waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka aynu u imaanno maanta oo khamiis ahayd iyo howlgalladii dhacay gobolka banaadir howlgal qarax loo adeegsaday ayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba askari halka dhaawacana uu yahay afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kale howlgalkan ayaa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo ay lahaayeen ciidamadii halkaasi lagu beegsaday gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta oo khamiis ahayd kamiin u dhigay ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa tuulada baalow oo u dhow deegaanka bariire waxaa halkaasi lagu dilay hal askari sidoo kale waxaa lagu dhaawacay afar askari oo kale gobolka baay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay oo ay khamiis soo galaysay howlgal qarax ah ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo kaasi oo ay la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka khasaaraha ka dhashay howlgalkan loo adeegsaday qaraxa waa dhaawaca laba askari oo ka mid ah ciidanka dowladda federaalka dhegaystayaal toddobaadkan intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي munaasabad ay qol jibinayeen arday ayaa lagu qabtay faraca mu'asasada alxikma ee degmada tiyaglow culumaa udiin odayaal dhaqan iyo waaliga wilaayada bakool ayaa ka qayb galay xafladda goobta waxaa kelimad ka jeediyey mid ka mid a malaaqyada wilaayada bakool awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala yaan mahadnagaana maxaddo alle kadib maybaan mahadnagaane walaayadanna makaatiibtii ee oo dadaal badan oo dacwadii awadda maywaalay owlaadada ama shan jar ama lix jar ah oo dadaalkan omaybu aha alkitaab walqiraa'a qorahayta oo maarne lan walbaba iliiska aragahay waa mahadweyn ilaahay subxaana wa tacaala liinka mahadaya way walaalayaal insha allahu tacaala noo warkan dheerayaana dadaalkan in ilan walbaba owlaadiis owlaadan yaryaroo haanga hadda tukadahayaan weyshaysadahayaan akhlaaqdiyo waa la dhasi owlaadiyoo lamadaana maybu ahaa salaad mahan ma lahaniinkiina laku yaaba ama walaaba walba angorodan ikhwaanay nuurkan insha allahu tacaala iskula faa'iidaysaneen maybu ahaa walaayadaanona mayba lanaa meelaha manaasib ang eh antalay mee gudaalay mee meelaha manaasib ana ani la jehay antaasya ku odsadaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waligii wilaayada islaamiga ah ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولا ليال الحمد لله ilaahay subxaana wa tacaala yaga mahadnagaana runtii xafladduunu geelka roogna waa xaflad qalanjibin arday oo runtii da'diyo iyo aqoonta iyo hadda xambaarsan yihiin qofkiin ogayna ama haddaan aragahayn nan sawiro korn waaye ilaahay baan ka mahadsan maasha allah maasha allah hal aroy ilaahay subxaana wa tacaala baaqwaala mayna lanaa insha allahu tacaala mu'asasatu alxikma taabacsan ama hoostagaas maktab tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab almujaahidiin may balana jazaahum allahu khayra jazaa runtii walaalihii galanto ka haay mas-uulkii gobolka inkuwiinyo tarbiyada iyo macalimiintii mudiiriintii dhammaan mahadsantiin allana iyo waalidiintii yoona ka sabareen ardaydun walbaradiyo insha allahu tacaala eed iyo eedan ka mahadnagaan bacda xamdillahi subxaana wa tacaala walaalayaal sidiisagoo ogdiin walbarashada muhiimaddiye may ka bilaawdaase alqiraa'a walkitaaba yadan asaasan ah alqiraa'a walkitaaba unugun haddii barada sifay lamaanaa qofkan barada may ka dhigantaa wal alla wali hartisaa kuba akhriysada kor ciyaalkan hadda kitaab qur-aanka laa hordhike aadeen akhriyahay waalidiintiya kumid ahaan markii saas lahaa kitaab qur-aanka laa hordhike akhriye walilingweer kore tan hadab aragaani waaye alxamdulilaah barnaamijkan insha allahu tacaala may haye barnaamij namuudaji ah oo tusaalo laku fadahay walaalahan laka hilqaami oo culeys laka saari in qadiyintun may waa insha allahu tacaala laka baroweeyo magaaladun hadda maana maqarka ee tiyeglow in laka baroweeyo haddii laka guulaysadoona insha allahu tacaala meelo badan lan gudbiyo may aragaase mushkilo maanaa jartu qaybta maanaa alqiraa'a walkitaaba yeedo ah miidiya uun ogno oo nabiyulaahi moxamed sal alla alay wasallama aayadda hadduun akhriyaanay ku furfurdaani callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam iqra' waay ummadun ummadul qiraa'a waay ummatu iqra' waay marka insha allahu tacaala yeedo ahmiyaddiya saas ataa iyo aragaas arday qur-aankana dhammaay waana haddana walnan qoro korne walnan akhrii kor mushkiladaada haysato waaye mushkiladaasi lungugudub yaa insha allahu tacaala barnaamijkan namuudajiga ah ayaa la bilaaway muasasatu alxikma rawdat اlaطfaal waa hadda labaatan iyo saddex arday waaye ardayda qalin ibihayaan oo shahaado la godoonsiyahay insha allahu tacaala oo ah shahaado ka saabsan alqiraa'a walkitaaba maynan gudubi doonaan insha allahu tacaala qur-aanka barashiisa hadda fududiye furaagayna haysadaan alqiraa'a walkitaaba keliya ma ahee aasaasiyaadka tarbiyadan wal ha ku dhisi aragaasan adkaartii haddii ata islu muslimkii haddii ata siiradii rasuulka sal alla alay slam haddii ata aqiidadii maasha allah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan insha allahu tacaala way ballana hambalyo waalidiintii intaasa sabraayan sanad iyo hal bilood yaa iyo halkun galanta lakahay geeka may waa alqiraa'a walkitaaba farbardan may rajeena insha allahu tacaala yooga soo inaskiriyin in maalin la dhiib maalinkaas marka may waa anfududa alif wahmala mahan ka bilaawa mayan bilaaway qur-aankii aan bilaaway birabinaaslaan ka bilaaway bal iyo halka damay marahayana waliba hoosa ku jara waduxaa ilaa birabinaas xifdiisiin waanana ka farbarden waanana ka farbarden waana qoro koran waana akhrii koran maasha allah waa injaas runtii iyo walqobod eedan wiin waayo hambal yeelana jazaakum allahu khayra jazaa insha allahu tacaala mayna lanaa waalidiintii dee iyo halkii hadda furaagi galanta lan geli furaagi walbarashada iyo galanta ka haysada marka insha allahu taala hadda bilaawata macnaa ha dhammaati ma eh hadda bilaawata insha allahu taala halka dadaalo dadka ku qadi khayrka uun ku faa'iidaysanaana kolley hadda fur fursadaha kale ee furun oo walaalaha sheegeen maktabkan haddii iclaamiyaay halku faa'iidaysadooy jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa taala may baa weydiisadaane in niin fur may waa khayrka iritis ilaahay niin fur may kaloo ka jartay xafladun baal socotay xaflad qalanjibin qaybta maana harqaanka oo muasasatu alxikma may wahaa litacliim ilmihan ile xirfadahan walka bardaay gabdho oo may waa tomi iyo li oo kale ah inta roogan oo qalan jibiyahayoona xafladii oo la fadhi ardaydii kaalamo galan kuley jawaa'is qaali ah waan ka tala galay maktabka jazaahum allahu khayra jazaa shahaadooyin kuley jaran oo la qiibi doono baarak allahu fiikum taasaa ka gabi goyaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaanna caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم